sidii intiinnii dhegaysataad idaacaddeenii shalay ku maqasheen waxaa soo baxaya khilaaf la sheegay inuu ka dhexeeyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid khilaafkan ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii madaxweynuhu uu ka codsaday ra-iisul wasaaruhu inuu iscasilo xilli ra-iisul wasaaruhu uu ku howlanaa isku shaandhaynaya ballaarin uu ku samayn lahaa golihiisa wasiirada war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu qiray inuu jira khilaafkan islamarkaana muujiyey in ra-iisul wasaaruhu doonayo in baarlamaanka soomaaliya uu khilaafkan xalliyo khilaafyada noocana ee madaxda soomaalida uu ahayn kuwa cusub ayaa marka ay soo ifbaxaan waxaa jiray dhinacyo ku lug yeeshaa horinta khilaafka oo baarlamaankana uu ka mid ahaa arrintaas waxaa warbixintan ku eegaya waryaheena maxamed colaad xasan khilaafaadyada noocana ee soo kala dhex gelayay madaxda ugu sarraysa ee dowladihii soo maray soomaaliya wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe sannadkii kii ma ahayn wax ku cusub dhegaha shacabka soomaalida iyo beesha caalamka khilaafaadyada oo inta badan dhex marayey madaxweyne iyo ra'iisul wasaare uu soo magacaabay ayaa waxaa sidoo kale ku lag yeelanayey guddoomiye baarlamaan oo aan sinaba uga lug bixi karin maadaama uu madax ka yahay golaha sharci dejinta dad badan oo siyaasadda soomaaliya ka faallooda ayaa qaba in marka khilaafadyadan oo kale ay jiraan xildhibaanada baarlamaanadii soomaaliya ay qayb weyn ku lahaayeen horinta khilaafka si kama dambaysta arrintu ay baarlamaanka ugu gudubto oo dana dhaqaale iyo mid siyaasadeed ay uga fushadaan cabdiqaadir xaaji maxamuud daqane waxa uu hore u soo noqday xildhibaan iyo wasiir waxa uu ka warramayaa aragtidiisa mararka qaarkood way kala duwanaayen khilaafyada aniga waan ku jiray baarlamaankii carta kii dambe indhikaatin waan ku jiray marka waktigan oo kale marka la gaaro waxaa la odhan jira waktigay u shidan tahay baarlamanku sababto marka dowlad la magacaabo la marinayo marka dowlad la ridayo marka ra-iisul wasaarihi madaxweyne isqabtaan way odhan jiray waa waktigooda marka inkastoo de dad wadaniyiina oo wanaagsan ay ku jiraan horaan haddana ku jiraan oo hadda arrimihii badda oo kale rag fiicanna waa ku jireen de rag kalena waa dado badanna waa ku jireen marka waxaa laakiin soomaalida mucdamkeeda iyo international communitiguba ay aada ku raaci jireen in four banty five ay ku seelaysan yihiin afar dhibic shan oo nooc qabari a mararka qaarkood iyo degaan loo isticmaalo mararka qaarkood maaragtay arrimo aan hadda aan sheegi karin oo aan wanaagsanin loo isticmaalo oo qayb weyn oo horitaan oo dhibaato ah ay ka qayb qaataan baarlamaanka hadda ka jira soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan marka la eego ka duwan kuwii hore waa marka hore waxa ku jira rag aqoon-yahana oo badankood qurbaha ka tegey oo ku cusub howlaha baarlamaanka waxaa kaloo ku jira rag khilaafaadyadii hore ee madaxda dowladda u soo joogay oo khibrad ku filan u leh natiijada horinta khilaafaadyada noocan ah haddaba haddii khilaafkan uu u gudbo baarlamaanka maxaa kala gudboon waa kan xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriye baarlamaanka saacid markii hore wuu ansixiyey madaxweynahana hor keenay haddana waxaan aaminsanahay arrintu hadday soo gaadho baarlamaanka wixii dastuurka uu noo ogol yahay oo dastuuri ayaan ku xallinaynaa sida uu sharci u yahay haddii annagu ayna soo gaadha arrintan colaad annagu sida dastuurka ah unbaan ka gudanaynaa oo maarata mataqaanaa sharciga dalka ah xilliyada ay khilaafaadyada noocana jiraan waxaa ku bata soomaaliya dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo u kala dabqaadka xildhibaanada waxaa lagu yaqiin in xildhibaanada ugu badan ay ku soo ururaan magaalada muqdisho iyagoo aaminsan in codkooda uu muhim yahay xilligan oo kale waa kan xildhibaan shuuriye mar kale baarlamaanku waxa weye waa laba boqol toddobaatan iyo shan waxaan filayaa in magaalada muqdisho hadda ilaa laba boqol ay ku sugan yihiin laakiin bishii octoobar eena soo dhaaftay sida aad og tihiin guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu iclaamiyey in uu laalay waxa laalay wixii fasax ah in ay soo galaan xildhibaanada mataqaan ku maqan fasaxyada wixii aan maaragtay jiro oo xun aan ku jirin mooyeene marka haddii ay hadda xildhibaano imaanhayaanna taas guddoomiyaha uu ku baaqay ayaa la fulinhayaabaan jeclahay xildhibaan mahad maxamed salaad ayaa isna ka warramaya doorka ay la tahay inay ka qaadan doonaan haddii khilaafkan uu dhinacooda u gudbo doorka baarlamaanka uga aadan ma ahan uun la safasho hebel iyo hebel iyo kana saxan iyo kana gardaran waxa loo hiilinayo waa sharciyada dowladda ay ku dhisan tahay oo laleeyahay nidaamka dastuurka iyo xirasaadka baarlamaanka u yaala mid waa suuragal baarlamaanku inuu ka ciyaaro haddii ay jiraan kala aragti duwanaansho in la yidhaahdo mas-uuliyiinta sharciga ha la ilaaliyo waa la isku tanaasulo taasoo kale markay timaadaan waxay ilata wax lagu beesgaray doono inay tahay oo maslaxadda dalka iyo dadka soomaaliyeed dan qaasa inaan laga fiiri doonin khilaafkan soo ifbaxaya ayaa ku soo beegmaya xilli soomaaliya ay leedahay dowlad rasmiya rajo iyo iyodadiilo nabadeedna ay shacabku ku naaloonayaan islamarkaana beesha caalamku ay hadda u soo jeedo wax ka qabashada xaaladda soomaaliya waxaana laga yaabaa in haddii uu sii socdo uu dhabarjab ku noqdo mustaqbalka iyo higsiga dowladda soomaaliya brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda ee afrika iyo bariga dhexe madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh waa madaxweyne la doortay wey waa elected wey waa la doortay prime ministeraha soomaaliya saacid waa in la magacaabo weyaan marka ma noqon kara sida yani ra-isul wasaaraha oo kale ra-isul wasaaraha etoobiya kale kale ma noqon karo ma noqon karayo dadka soomaalida hata inay fahmaan weyaan maxaa yeelay ra-isul wasaaraha etoobiya waa nin la doortay oo elected ah marka awoodda uu leeyahay mid labada ma yeelan karayo kunsisiga faa'iida oo ku cadda taa in la ogaado weyaan hadday labadan isqabtaan micnaheedu waxa weeyaan waxaa meesha ka baxaya oo burburaya niidilka oo burburaya shirkii brussels ka dhacay waxa waxba wax kabasoqaad buu noqonayaa yani waxay noqon caalamka kalsoonida kala noqonayaan waxa keliya ugu wanaagsan tahay in raggan ay fadhiistaan oo ay iska hilmaamaan qolooyinka dabka shidaya oo marka fardiga ayaga udhexeeya ay ka wada hadlaan haddii taa ay yeeli waayaan waxaa dhacaysa marka caalamku inuu kalsoonida kala noqdo waxaa dhacaysa miidilkii inuu burburo waxaa dhacaysa yani wixii lasoo qabtay inuu dib loo inay dib u burburaan xaqiiqada jirtaa weeyaan brofesor cabdiwahaab waxaa kale uu qabaa inay jiraan dhinacyo kale oo aan soomaali ahayn oo ka faa'iidaysta marka khilaafaadyadaan oo kale ay soo baxaan khilaafaadka soomaaliya soo kala dhexgala kaasatan madaxda soomaalida waxaa inta badan lagu tiriya wadamada jiiraanka ayaa lagu tiriya ay hurinayaan wadamada jiiraanka horta historikeeda taariikhiyan ma jecla soomaaliya oo cagala isku tagta ma jecla marka taa waxa weeyaan waa dadka soomaaliya u taala inay fahmaan taayada inay fahmaan oo ay wadanka ka gudbiyaan dhibka maanta haysta inkastoo uu jiro tuhunka laga qabo doorka uu baarlamaanka hadda jira ee soomaaliya ka qaadan karo xalinta khilaafka soo ifbaxaya ama hurintiisa ayaa cabdulqaadir xaaji maxamuud dhaqane oo horey xildhibaan u soo noqday waxa aan weydiiyey rajada uu ka qabo baarlamankan rajo aada iyo aad baan u qabaa baarlamanka sharafta leh ee soomaaliyeed ee waktigan jooga iyo hogaamintiisaba aada iyo aad bay u shaqeeyeen marka waxaan filayaa maanta xaaladda lagu jiro iyagoo khibradii hore dareemaya rag badan aqoon-yahano ah iyo rag odayaal ah oo aan ku ogahay inay ku jiraan in ay dhexdhexaad noqon doonaan inay sharciga ilaalin doonaan inay masaalixda isku soo jeedi doonaan inan qabiil iyo qoys iyo for bantifaaf iyo aysan loo isticmaali doonin in dhaqaale iyo korasham loo isticmaali doonin in waajibka shacabka soomaaliyeed laga filayo inay kasoo bixi doonaan baan rajo aada iyo aad weyn ka qabaa inkastoo uu jiro khilaafkan ayaa sidii lagu yaqiino khilaafadyadii hore aanay waxba iska bedelin howlihii xafiisyada dowladda oo maanta ay si caadiga howluhu u socdeen ilaa iyo hadda ma cadda tallaabada xigta ee uu qaadi doono ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon mar haddii uu madaxweynaha ka codsaday inuu xilka isaga dego waxaa kaloon caddayn sida khilaafkan uu ku soo gabagaboobi doono aad iyo aad baad umahadsan tahay wariyahayaga maxamed colaad xasan oo warbixintaasi isku soo duway